alxamdu lilah hanaaءu lilah uma asalaatu wasalaamu calaa rasuuli illaahi sala allahu calayhi wasalam allahuma akhrijna min dulumaati اlwahmi waakrimna binuuri اlfahmi waftax calayna bimacrifati اlcilm xasin akhlaaqana bilxilmi wasahil lana abwaaba fadlik wanshur calayna min khazaa'ini raxmatika ya arxam araaximiin darsigeennu wuxuu ka bilaabanayaa aayadda boqol labaatan iyo kowaad min suurati aali cimraan qaala tacaala ilaahay wuxuu yidhi waid qadowta min ahlika tubawi'u lmu'miniina maqaacida lilqitaali wallaahu samiicun caliim halkan waxaa ka bilaabanaya sheeko laga sheekaynayo khasawaad iyo duulaamo aayaadkan kariimkaa baana lagu tilmaamayaa ilaa lixdan aayadood oo halkan ka bilaabanaya baana arrinkaa looga sheekaynaya markii hore markii nimankaa jadal iyo dood iyo munaadaro lala galay baa hadda waxaa loo guurayaa waxa la yidhaahdo macrakatulmiidaan goobta dagaalka baa hadda laisla tegaya dagaalkii rasmiga ahaa khasawaadkii iyo jihaadkii tii afka ahayd baa laga guuray tanaa loo guuray aayaadku waxay si bac dheer uga sheekayn doonaan khaswadii la dhihi jiray khaswatu uxud iyo dagaalkii uxud ayib waxaa lagu soo dhex darayaa iyadoo uxud weli laga sheekaynaayo khaswatu bader baa la soo dhexgelinayaa oo waxaa loo soo dhexgeliyey xusuusin la xusuusinayo duulaankii bader laftiisa sida ilaahay ugu kaalmeeyey mu'miniinta baa la soo dhexgelinaya lixdan aayadood weeyaan markaas munaasabada kala dhaxaysa waxa weeyaan markii hadda laynoo ka soo digay bidaanata suu qola macnaha xiriir xun wadayhoosaad xun in la samaysto markii layskaga soo digay halkan waxaa la sheegayaa arrintaasaa laynoo tilmaamaya laba kooxood oo damcay inay ma garanaysaa ansaar ahaa oo dooneenba inay ku sigtay inay fashalmaan arrintaa wixii ka dambeeyey inay ahaayeen kuwa munaafiqiina oo ninkii la dhihi jiray cabdullaahi binu ubay binu saluul uu hogaaminayo ee munaafiq ahaa ra'sul nifaaq baa la dhahaa munaafiqnimada madaxeedii buu ahaa qaala tacaala ilaahay wuxuu yidhi waid qadowta min ahlika wadkur ka sheekee yaa muxamed yaa nebiyallaah muxamed calayka asalaatu wasalaam nebi muxamedow waxaad ka sheekaysaa id wakhtigii qadowta aa baxday min ahlika ehelkaada ah ka baxday waxaa la yidhi ehelkaas guriga caaisha u nabigu ka baxay xaaskiis tubawi'u xaal aad diyaarinaysid almu'miniina mu'miniinta aad u diyaarinaysid maqaacidda makaanu fadhiyaal saldhigyayaal maqaacidaasoo lilqitaali dagaalka u ahaatay waxaa ka sheekaysaa baa layidhi maalintii aad baxday uxud aa u baxday uxud waa buur magaceed waa buur weyn min ahlikana aa ka baxday caaisha ammaan baa ugu sugan baa layidhi gurigeedu nabigu ka baxay calayhi salatu wasalaam tubawi'u lmu'miniina mu'miniinta adoo dejinaya oo u diyaarinaya maqaacidda makaan amaakin iyo maqaacid saldhigyayaal oo lilqitaali u ahaatay kooxba meel baa la dejinayaa kuwa macnaha hubka noocaasa haysa halkan kuwa efentariga halkan kuwa gaadiidka haysa halkan kuwa magaranaysaa dhabarjabka ilaalinaya iyo magaranaysaa dhabarjabinta dadka ka ilaalinaya halkan maqaacid macnaha markii ciidan tareerinkii la samaynaayo waa inuu kala nadaamsan yahay oo la kala nadaamiyo weeyaan tareerinkiisa iyo nidaamkiisa bal markaas ka sheeke maqaacida lilqitaal maqaacid oo lilqitaali u ahaatay ayib goob goob kasta iyo qola ka degi lahayd iyo kuwii ka dagaalgeli lahaa weeye wallaahu ilaahayna samiicun ilaahay mid samiica weeyo aqwaashiinna maqlid badan caliimun ilaahay mid ogaal badan weeyo axwaashiinnana ilaahay mid ku ogaal badan weeyaan subxaanahu wa tacaala dagaalkaas sidaas buu ahaa waa waa uxud weeyaan ghaswatu uxud baa laga hadlayaa wallaahu samiicun caliim id wakti ka sheekee hammad ay hamido damacday daa'ifataani laba kooxood laba jameeco oo minkum idinka idinka mida mu'miniinta ciidankii mu'miniinta ka mida labadaasi markay hamiyeen an tafshalaa bay hamiyeen inay fashalmaan inay fashalmaan ay fulayoobaan wadnahoodu siin waayey dagaalka maxay damceen inayba iska noqdaan on meeshaan waxaan uma babac dhigi karnee reer banu salima iyo reer banu xaarisa tabay ahaayeen arrinku muxuu ahaa nebigaa soo baxay calayhi salaatu wasalaam uxud buurta la yidhaahdo madiina ku dhegan ku dhow ayuu nebigu u soo baxay waxaa ka horraysay maalin arbacaabaa waxaa la soo sheegay gaaladii inay halkan soo degeen dayib gaaladu waa saddex kun duleedkan buurtan uxud agteeda inay soo degeen baa la soo sheegay waa yowmul arbicaa khamiis waa la joogay jumcadii markii la tukaday baa nebigu baxa calayhi salaatu wasalaam maalintii uxud weeyaan nebigu wuxuu la baxay kun saxaabi buu la baxay markii loo dhowaaday mucaskarkii gaalada meeshii ciidankii gaaladu fadhiyey saddex kunoo gaalna meesha ay fadhido baa ciidankan baxayoo nebiga la socdayo kunkaa nin munaafiqoo ku dhex jiray oo cabdulaahi binu ubayi la dhihi jiray baa ciidankii saddex meelood meel la haray oo naga keena ba yidhi waxaan inagu ma ma geli karnee dagaalkan kun ka jir saddex meelood meel saddex boqoloo nin buu la haray saddex boqoloo nin buu la haray saxaabadii maxaa soo haray oo nebigii la socda calayhi salaatu wasalaam toddoba boqol soo maaha wax toddoba boqol u dhow baa soo haray ninkan markuu ciidanka la haray wuxuu yidhi maxaan naftayada iyo ilmaha iyaga u baabi'inaynaa saa laba jifiyood oo ansaarah baa iyaguna waxay damceen id hama daa'ifatan weeyaan war innaguna ma iska noqonnaa ciidankii awalba yaraa kunka ahaa oo saddex kun u socday oo hadda saddex boqol hadhay innaguna ma iska noqonnaa ilaahay baa ilaaliyey marka may noqone nebigay raaceen calayhi salaatu wasalaam markaasaa la tilmaamay xaaladdu siday ahayd markaas id hama daa'ifataani minkum an tafshala inay fashalmaan waa labadaa qolo wallaahu ilaahayna weliyuhumaa labadaas weligooda weeyaan ilaahay baa weligooda ahaa waayada xadiidka ku soo arooray lafdigaa ilaahay soo dejiyo wallaahu weliyuhumaa ah baa macnaha baqidaan baqnay iyo ceebtii halkaas nagu soo dhacday waxa weeyaan in la sheego dan kama lihinoo ilaahay baa wuxuu yidhi wallaahu weliyuhumaa tanaa nagu filan iyo ilaahay baa weligooda ahaaday wacalallaahi ilaahay oo keliya falyatawakkal ilmu'minuuna mu'miniintu ha tala saarteen axwaashooda oo dhan arrimahooda oo dhan ilaahay ha u tala saartaan kuwa mu'miniinta ilaahay ha tala saartaan subxaana wa tacaala haddaba fiiri marka labadaas daa'ifo wuxuu yidhi saxaabigu jaabir ma jeclin inaan aayaddan la soo dejin sababtoo ah ilaahay baa gadaal wuxuu ka sheegay wallaahu weliyuhuma taas baanu marka ilaahay soo dejiyey buu yidhi dagaalkaas marka uxud dhaawacyo badan baa nebiga gaaray calayhi salaatu wasalaam dhaawacyadii gaaray aayaadka dambe laysa laka min alamri shay-un markaan marayno ayaa laga qabanayaa laakiin si si kooban bal dagaalkan sidoo xaalkiisu ahaa yaa aynu u tilmaanno dagaalkan ghaswatu waxaa la yidhaahdaa uxud baa la yidhahdaa dagaalkii uxud weeyaan dagaalkii uxud nimanka quraysh la yidhaahdo nebiga iyo asxaabta waxay u arkayeen koox yar oo kacdoon ah ayay u arkayeen in la laayana inay khasab tahay bay aaminsanaayeen weliba markii madiine inta nebiga iyo asxaabtu yimaadeen awood halkaa ku yeesheen aan iska qabanna bay dheheen madiinana waxaa soo madha dariiqa shaam ganacsigu ka yimaado madiinau soo marayaa makaa markaas ganacsigu u gudbaya markaasaa safaro u socday iyo waa iyadii xoogaa jidgooyooyin iyo waxyaala loo dhigay dagaalkii badarna waa isagii sanadkii labaad dhacay oo laga adkaaday gaalada oo toddobaatan gaalo oo waaweyn oo hogaamiyaashii ku jiraan la dilay toddobaatanna la qafaashay nimankii marka gaaladii xanaaqoodii baa sii batay dagaalka beder wuxuu dhacay sanadkii labaad dagaalkan uxud oo hadda laga sheekayn doonana sanadkii saddexaad buu dhacay bedertaas waxay keentay bilaadulcarabiya oo dhan ka koone ka koone dacwadii islaamku in ay gaadho oo lagu sheekaysto oo la maqlo buurka uxud la yidhaahdo marka uxud maxaa loogu magacaabay buurahu dhinac ka joogaa keligiis baa buur meel ka taagana laakiin markaad saa u fiiriso xajka iyo cumradii aad tagtid waxaa moodaysaa intaasoo buurood inta madax kuu muuqanaysa waana hal buur xirkana kor baa u fiirinaysaa dherarkana intuu gudban yahay waa dhowr iyo toban kilomitir sidau saa u dherya arrinkaa markay dhacday buurtaas uxud baa la yidhaahdaa waa buurtuu nebigu yidhi uxud waa jecelnahay isaguna waa na jecel yahay nebigu calayhi salaatu wasalaam ninkii abu sufyaan la dhihi jiray ayaa wuxuu hogaaminayay marka qolooyinkan gaalada ah maadaama beder lagu jebiyey odayaashii dhiggiisa ahaa la laayey halkaasay yimaadeen saddex kun bay ahaayeen toddoba boqol oo waxaa ku jiray saddexdaa kun agabkoodoo dhan u dhammaystiran yahay qalabkooda iyo waxoodoo dhan qabaha iyo dirci direedkooda laba boqol oo farasna waa wataan farasku waa teknikada meesha u dambaysa hadda waxa loo yaqaan ama kabasay awood badan abu sufyaan baa hogaaminayay xaaskiisi baa la socotay hinda bintu cutbaa la dhihi jiray waxaa jiray shan iyo toban dumaraa la socda oo kale saddexdaa kunoo gaal shan iyo toban dumaraa la socota durbaanay wataano waxay leeyihiin aan ku qaylinno moxamed iyo kuwa la socda iyo dagaalama ragga annana durbaankaan tumaynaa qisadoo hadda haddii laga sheekeeyay geediga casharkaan islahayne in la soo koobo mooyaane waxay u ooyayeen markaa markay durbaanka garaacayaan toddobaatankii beder la laayo odayaashii waaweynaa na waa u ooyayaanoo raggaanay kiiro ku kicinayaan oo waxyaalaha khatarkaayoo dumarku ay u sahlan weeye qaarkood inay arrimahaaso kale dagaalada iyo arrimuhu markay socdaan ay ma aragtay sameeyaan magaalada markay ka soo tageen madiina yimaadeen nebigu calayhi salaatu wasalaam manaan baaba la tus adigu kun buu la soo baxa saxaabadii ah ninkan baa wuxuu la haray munaafaqa ciidankii saddex meelood meel nebiga yaa la socda marka soo haray toddoba boqol boqol keliya si fiican u gaashaaman farda maxay wataan gaaladu intay wateen hadda faras laba boqol soo ma ahayn saxaabadu waxay wataan laba faras bay wataan calanka rasuulka waxaa wada muscab bin cumayr ciidanka midigta wakaas khaalid bin waliid maalintaa ciidanka gaalada ciidanka dhanka midig ka dagaalamaya maymanada loo yaqaan buu hogaamiye ka yahay ciidanka maysarada gaalada ka dagaalamaya cikramahii in abijahal ahaabaa wata labadii ciidan hadday isku yimaadeen gabadhii hindo ahayd oo uu qabay odayga dagaalka hogaaminaya hadda oday maha waa saxaabi weyne waa abu sufyaane waa saxaabi weyne haddee qisadii horaan ka sheekaynanahay saxaabigaas hadda ninkaas saxaabiga ah oo abu sufyaan la yidhaahdo zawjadiisii hinda qolooyin waxaa jira shiicooyin iyo balaayayo lagu diray abu sufyaan iyo mucaawiye iyo hindanan iyo lagu diray baa jira marka abu sufyaan gabadhou qabay iyo dumarkii la socday waa kaceen durbaankiibay bilaabeen gabayay tiriyeen waa uxude ninkii xamse ahaa oo nebiga adeerkii ahaa dagaal daran buu dagaalamay muscab oo saxaabiya waa la dilay calankii inta laga qaaday markii la dilay waxaa loo dhiibay cali bn abi aalib gaaladii raci hore waa lala kaca markii lala kacay oo haniimadii saxaabadii saal baa waxaa dhacday kuwa la yidhi dhabarjebinta dadka ka ilaaliya baa oo la yidhi haddii shimbiruhu hilibka iyaga gurtaan iyo haddaan guulaysano iyo haddii nalaka guulaysto midna meesha ka dhaqaaqinina baa meeshii ka tegey khaalid bin waliid oo farda wataa inta gadaal kaga yimid ku dhuftay waa kuwii muslimiinta ah meel kudumbuura hadda markaad maka la tago meesha maka maahee uxud madiina taag yaroo saa u taagan wey dagaalkii baa dib u bilowday sheeka afaaftay la leeyahay nebi maxamed waa la dilay muslimiintii xoogaa waa carare cadowgii dhibaato badan buu geystay maalin balaayad badan ku cabay u noqotay muslimiinta muslimiinta waxaa ka dhintay maalintaa toddobaatankii saxaabi oo xamze iyo waa garanaysaa sayidu shuhadaa gaaladana waxaa ka dhintay laba iyo labaatan cadowgii say u dagaalamayeen gaaladii waxayba soo gaareen nebigii nebigiina dhagaxyaday dhagaxyaa nebiga ku dhacay lix dhaawac baa gaaray meeshaas foolkiisa rubaaciyada dhoolka waa laga waa laga dhaawac dood baasu ay qodeen nebigu waa ku dhaca mad wejiga waa laga daqray waayadii dhiigu dareerayay bushinta dhaawac baa gaaray waa isagii lahaa kayfa yuflixu qowmun qole see u liibaanayaan weji nebigooda wejigoodii dhiig ka keenay nebigu waa isagii lahaa alayhi salatu wasalaam waa markay soo degaysa laysa laka min alamri shay koofiyad bireeddii nebigu qabay silisiyadeedii nebiga madaxay ka galeen meelo ka mid ah waa mudeen abu cubayda bin uljaraax birihii muday waa isagii ilkihiisa kaga soo qabtay oo labada fool ay soo dhaceen saxaabigii ka soo qabanaya abu cubayda bin uljaraax markuu birtaan ilaa qodax meel gashoo kale ba lasoo dhiraan dhirinayay foolashii waa isaga ay ka dhaceen qisadu waa dheer tahay gabadhii hindaahayd iyo kuwii la socday gabdhihii kale saxaabadii meesha la laayey bay suuro xumeeyeen sanka ka jar dhagaha ka jar hadba wax ku samee hilibkooda inta sida oodkac loo dareeriyo kuul ha lagu taxdo xamse beerkiisa ha lala soo baxo ha la calaliyo hilibkiisa saa ha loo calaliyo waxyaalahaasaa dhacay markaasa waxaa dhacay abu sufyaan waa isaga qaylinaya wuxuu yidhi alxarbu sijaal dagaalku waa wadaamaysi ywm biyawmi badrin maanta u jar maalintii bedera waxaa nagu samayseen maanta oo uxud ah waxaa u jadhaan bedertaa nagu dhigteen dagaalkuna nina guul wada maaha maalinba ninbuu la jiraa wey guushu hadalkaasuu ku dhawaaq markaasuu yidhi uculu hubal sanamkii hubal ahadow kor noqo maanta guusha adaa leh waa sanam balaaye ah ay caabudi jireen arrimaha markay dhaceen waa qiso dheer inaan intaa kaga soo gaabanno mooyaane dagaalkii sidaasuu ku socday dee nebigu waa isaga dhaaranayo had yidhi xamse inaan macnaha sida loo galoo kale aniguna u aargudo oo la yidhi may laysa laka min alamri shay waayo arrintu sidaas ayay ahayd haddaba soo raac marka darsigaadu imow aayaadkii adoo gartay qisada ay ku saabsan yihiin waid qadowta markaad jarmaaday jarmaadada macnaha ereygu jarmaadu macnaha loo yaqaan laakiin hadda jarmaado maaha waid qadowta markaa baxday weeye tagtay min ahlik tubawiu lmuuminiin maqaacida lilqitaal wallahu samiicun caliim id hama daa'ifataani minkum an tafshala wallahu waliyuhuma wacala allahi falyatawakal ilmuuminuun qaala tacaala ilaahay wuxuu yidhi walaqad xaqiiqee nasarakum allahu ilaahay baa idiin gargaaray bibadrin fii badrin bibadrin min bader meesha la yidhahdo nin deganaa meeshaa loogu magac daray ilaahay dagaalkii bader waa idiin kaalmeeyey walxaal antum adillatun aatihiin kuwa adilaayoo liita waayahay oo ciidankiinu yaryahay hubkiinuna yaryahay waxaa la xusuusinayaa oo loogu soo dhex daray uxud guushu maaha tiro badnaanta beder ma waynaan garanayn oo aa guulaysateen hubna saa ka ahaydeen tiro ciidanna saa ka ahaydeen saxaabi bes fattaqu llaha ilaahay ka yaaba lacallakum waxaa mudantihiin tashkuruuna inaad shukridaan baa mudantihiin id waqti taquulu aa u lahay lilmu'miniina kuwa mu'miniinta ah alan yakfiyakum mayaysan idinkaafinayn an yumidakum inuu idiin kordhiyo idinku xoojiyo rabbukum rabbigiin bialaaati aalaafin saddex kun oo min almalaa'ikati malaa'igta xaggeeda ka ahaaday kuwaasoo munzaliina la soo dejinayo saddex kun oo malag in laydinku xoojiyo balaa inaysan idinku filnayn iska dhaafi waa idinku filan yihiin in tasbiruu haddaad sabidhaan watattaquu aa cabsataan yaa sidaas haddii laydinka helo waxay ka dhigan tahay waase in tasbiruu watattaquu ilaahayna ka cabsataan aadna sabidhaan in tasbiruu haddaad sabidhaan oo watattaquu aad cabsataan oo wayaatuu ay idiin yimaadaan gaaladu kum idinka min fawrihim haadaa saacadoodan tan ah isla saacaddan hadday idiin yimaadaan yumdidkum ilaahay wuxuu idinku xoojinayaa yumdidkum ilaahay wuxuu idinku xoojinayaa rabbukum rabbigiin yumdidkum wuu idinku xoojin rabbukum rabbigiin bikhamsati aalaafin shan kun oo min almalaa'ikati malaa'igta ka ahday kuwaasoo musawimiina ama musawamiina laba qiro wey ya musawamiina haddii la yidhahdo la calaamadiyey wey waay ama musawamiina mucallamiina la baray hubka iyo tareerinka dagaalka ama musawimiina waxa way calaamadsanoo cimaamadaha calaamadda u ahaa maalintaa markay malaa'igtu yimaadeen sida xadiidku ku soo arooray calaamadooda ay wada muuqato weeyaan wamaa jacalahu llaahu ilaahay kama yeelin imdaadkaas iyo kordhintaas iyo xoojintaa laydin siiyey malaa'igta ilaa bushraa bishaaro oo lakum idinka idiin ahaatee mooyaane wax kale ilaahay kama dhigin iyo walitadma'inna inay xasisho quluubukum qulbiyaashiinu bihi imdaadkaas iyo kordhintaas iyo madadkaas macnaha ciidankaa ziyaadadaada idiin yimid waman nasriguna ma ahaanin ilaa min cindi illaahi ilaahay agtiisa unbuu nasrigu ka ahaaday nasrigu malaa'igtuna ma wadato idinkuna ma wadataan guushu xagga rabbi ayay ka imaanaysaa allihii alcasiizi qaalibka ahaa allihii alxakiim shaykasta meesha u laaiqa dhigay liyaqdaca maxaa ku xidhaysaa walitadma'inna inay xasisho quluubukum liyaqdaca ilaahay inuu gooyo darafan daraf oo min aladiina kuwii ka ahaaday kafaruu gaaloobay ilaahay inuu koox iyo daraf inuu gooyo uu halaago kuwa la laayey iyo kuwa la qafaashay ilaa waxaa soo dhex galay qisada uxud qisadaan hadda aan ka hadlayno oo beder ah aayaadkan walaqad nasarakum lahu bibedrin laga soo bilaabo ilaa halkaan aan marayno liyaqdaca ilaahay inuu gooyo waxay ka dhigan tahay maamulka ilaahiga ah waxa weeyaan ilaahay inuu jaro koox iyo daraf iyo dacal iyo qayb oo ka ahaaday min aladiina kafaruu kuwii gaaloobay ow amase yakbitahum ilaahay inuu hoojiyo oo carogeliyo oo fayanqalibu markaa ay gadoomaan khaa'ibiina xaaliyiin kuwo hoogoo muraadgaf ku dhacayoo aan ku liibaanin waxay raadinayeen arrinkaani waa beder weeyaan toddobaatankii markii la dilay toddobaashkanna la qafaashay muslimiintana ilaahay ciseeyey shirkiga iyo mushrikiintana ilaahay duleeyey qaala tacaala ilaahay wuxuu yidhi laysa ma ahaanin laka adiga nebi allow min alamri amarka xaggiisa shay-un shayna kaagama ahaanin aayaddan qisadii uxud baa iyana lasoo dhexgeshado baa laga hadlayaa aayadda macnaha qisadii uxud bay ka hadlaysaa markii nebiga dhaawacyadaa la gaarsiiyey oo uu yidhi see u liibaanayaan qolada sidaa samaysay oo lana tilmaamayo qaar ka mida nebiga inuu habaaraday oo lacnad ku dhex tuuray waa waxaa lagu yidhi laysa kuma ahaan laka adiga min alamri amarka shay-un waxba waxa weeyaan arrimuhu xagga rabbi bay ka imaanayaan cidda hanuuni doonta cidda gaalnimo ku dhimanaysa cidda guulaysanaysa adigu arrimaha ma maamushid weeyaan addoommada tadbiirkooda iyo maamulkooda ilaahay baa haya subxaanahu watacaala marka qolooyin waxaa jira yidhaahda tafaasiirtu ay sheegaanoo qofkii yidhaahda laysa laka min alamri shay nebigu cidna wax kagama duwana cidna wax kuma cid kagama duwana ama kagama bedelna qofkaa waa ku dhumayaa baa laleeyahay arrinkaas waa khatar arrinka la leeyahay nebiga laysa laka min alamri shayun waa maamulidda addoommada ilaahay baa maamulo wey ayib liyaqdaca inuu gooyo darafan oo min aladiina kafaruu ow yatuuba calayhim halkaa ku xir inuu ilaahay ka toobad aqbalo ow yucadibahum inuu cadaabo fa inahum iyagu aalimuun kuwa aalimiina weeyaan ilaahay miduu samaynayo isagaa awoodeeda leh kuwa la halaagayo kuwa ka toobad aqbalayo kuwa la cadaabayo kulli sidaa weeyaan sidaasaa aayaddu ku timid baa lagu leeyahay waa laysa laka min alamri shay waa aayaddaas weeyaan marka dadkii noocaas ahaa maca kii maalintaa dagaalka beder hogaaminayo saxaabigii abu sufyaan waa soo islaameen waa soo islaameen muslimiin bay noqdeen marka waxaa leeyahy dadkan la habaarayo ama lagu qunuudayo ama la lacnadayo adigu nebi alle waxba kama ogin khaatumadooda iyo arrinkoodu sidau noqon doono laysa laka min alamri shay saasaa loogu tilmaamay qaala tacaala ilaahay wuxuu yidhi welilaahi ilaahay waxa uu ahaaday maa fi samaawaati samaawaadka dhexdooda waxa ku sugan iyo wamaa fi lard ardooyinka waxa ku sugan yakfiru ilaahay waa u dhaafaa liman yashaau cidow doono wayucadibu ilaahay waa cadaabaa man yashaau cidow doono wallaahu ilaahayna kafuurun waa mid dhaafid badanaa raxiimun ilaahay mid naxariis badan weeyaan naxariis badanaa yaa ayuha aladiina aamanuu laa taakuluu ribaa ribada oo si baac dheer dee suuratulbaqara loogu soo qaatay baa halkan aayaddanna la tilmaamayaa oo layska nahyinayaa addoommada mu'miniintaabaa ribada laga nahyinayaa gaaladu iyaga hadumarna dayn mayaan canaanna waa la soo jeedinayaa maxaa ribada loogu soo dhex daray aayaadkii duulaanka ka hadlayay laba arrimood arrinta koowaad nasriga iyo guusha mu'miniintu waxay ku helayaan markay iska ilaaliyaan xaaraanta iyo xumada xumaha iyo ribada oo dadka dagaalamaya oo jihaadka xaqaa raba inay galaan waa inay yihiin dad mucaamaladooda iyo wanaagoodu uu taam yahay ee dad xumaan iyo ribo iyo dulmi ku dhex jira waa inaysan ahayn waxaa kaloo loogu soo dhex daray qofka mu'minkaayoo jihaadka gelaya waxaa laga yaabaa dhaqaalaha jihaadku u baahan yahay inuu is yidhaahdo dhaqaalo tabac oo see ku tabci ka dhah lacagtaan dulsaartaa oo ribadaa samee si aad jihaadka xoolo badan iyo gaadiid iyo hub u qaadatid waxaa leeyahy jihaadku waxa uma baahna xoolo ribaah uma baahna qaala tacaala in yaroo xalaalah baa nasriga ilaahay lagu helayaa waa kaa kuwii tirada badnaa laga adkaaday qaala tacaala ilaahay wuxuu yidhi yaa ayuha aladiina aamanuu kuwa iimaanka laga helayo laa taakulu ha cuninina arribaa ribada ha cuninina haddaadan cuninoo meel iska dhigatid ka war ama dhar ka dhigatid adaan cunin ama akoon ku shubatid ama aadan cunina guri ka dhisatid inta badan cunidaasa dadku u shaqaynayaan waxay cunaan bay raadinayaan mooyaane nooc kastoo ribada loo isticmaalo lama ogola laa taakulu ribaa ribaha cuninina adcaafan xaal ay tahay jibjibaar iyo laalaab adcaaftaasoo mudaacafatan la jibjibaaray oo la laalaabay waay haddaysan adcaaf mudaacafa ahayn ka war oo aan jibjibaarkaasba la gelin iyana laguma ogola marna riba lama ogola ee inta badan ribaadu waa dulsaartaan xaaraantaa wey waxaa jidhay sida ibnu kaiirku uu yidhi qofka daynta lagu leeyahay xilligii jaahiliga markii daynta wakhtigeedu yimaado inuu bixiyo la rabay ba wuxuu dhahayaa waryaa ama xoolahayga isii ama ziyaado ii saar markaasuu ziyaado u saaraya boqol baa igu lahayd waxa weeye bil kale iigu dar muddadii anna boqol baan kuugu darayaa riba nasiiah waa xaaraam riba alfadli waa xaaraan ribaliyad waa xaaraan saddexda noocoo ribada ah markaa lacag dul saara hadba muddadu markay dhammaato mid kalaa loogu daraya mid kalaa loogu daraya mid kalaa loogu daraya ribadaas taas wey ribadu waxaa jira bunuug iyo meelo islaami ah oo dadka wax daymiya dulsaarna aan lahayn waxbay ka gadanayaan ama waxbay dayminayaan dulsaar maaha qaabo badanoo ribada looga badbaadayo faa'iidana qofka usoo gelayso baa jira oo islaamku kuu ogol yahay iyo baabab dhan oo loogu talagalay yaa baa jira wattaqullaaha ilaahay ka yaaba oo ribada iska ilaaliya lacallakum waxaa mudantihiin tuflixuuna inaad liibaantaan wattaquu waxaa iska ilaalisaan oo ka dhowrsataan annaara naarta allatii naartaasoo uciddat loo darbay oo loo diyaariyey lilkaafiriina waaba diyaarsan tahay naartu naartay jannadu waa jiraan waa abuuran yihiin oo cidda dhahaysa weli lama abuurin naarta iyo jannada waxa weeyaan sidaan baa saxa oo xoog badan xadiisna ku soo aroodhay qur-aankuna tilmaamaya uciddat waa la darbay lilkaafiriina kuwa kaafiriinta ayaa loo darbay loona diyaariyey waa naartii macnaha weeyaan wattaqullaah wattaquu naara allatii uciddat lilkaafiriin wa adiicuu waxaad adeecdaan oo yeeshaan allaha ilaahay adeeca warasuula rasuulkiisa muxamadan adeeca calayhi salaatu wasalaam lacallakum waxaa mudan tihiin turxamuuna in laydiin raxmado laydiin naxariisto ayaa mudan tihiin ama xaqiiqaba a ku tihiinoo casaada iyo lacallada qur-aanka ku yimaada waxaa la leeyahay xaqiiqaba ha lagu fasiro lacalakum waxaa xaqiiqo ku tihiin turxamuuna in laydin raxmado laydin naxariisto wallaahu subxaanahu wa tacaala aclam